kulankii maanta ee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa loogu qeybiye taariikh nololeedka xubnaha guddiyada madax bannaan ee doorashooyinka qaran iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jaylaani nuur iikar oo kulankii maanta shir gudoominayey ayaa xildhibaanada ku wargeliyey inay soo akhriyaan taariikh nololeedka labadaasi guddi islamarkaana afar iyo labaatan sac kadib la gudageli doono doodiisa iyo ansixinta dhinaca kale guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta su-aalo weydiiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee xukuumadda soomaaliya waxayna weydiiyeen su-aalo la xidhiira dacwadda xuduud badeedka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabduqaadir cosoble cali ayaa markii uu kulanka soo dhammaaday waxauu warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay weydiiyeen wasiirka arrimaha dibadda
siyaasadda wasaaradda waxyaabaha hadda socdo dhammaantood wasiirkan runtii si fiican oo faahfaahsan oo faran leh ah oo waxyaabo fara badan iyo su-aalo dhowr ah oo fara badan oo muddo saacadii bar socotay oo xildhibaanada guddi ka tirsan maaragtay ay ku weydiiyeen oo uga jawaabay su-aalahaas oon maleynayo in dadka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo inta ummadoo dhanba muhiim u ahaa runtii waxyaabaha ugu sii muhiimsanaa oo runtii aada loo taabtayna waxaa ka mid ahaa barnaamij ku saabsan badda soomaaliya darbiga maaragtay dowladda kenya ee ka dhisaysa soomaaliya waxaa ka mid ahaa boolisiga ama siyaasadda qeexan ee wasaaraddu ay ku shaqaynayso waxaa ka mid ahaa safaaradaha iyo maamulkooda iyo qaabka safiiradii loo magacaabay dhammaantoodna runtii si fiican oo runtii oo ku qanceen xildhibaanada guddiga marka ay dhegaysteen ayuu wasiirka in badan nooga jawaabay sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee xukuumadda soomaaliya cabdisalaan cumar hadliya oo ishna dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inuu aada ugu faraxsan yahay iskaashiga dhex maray guddiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna ballan qaaday in wasaaraddiisu ay la shaqayn doonto guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka maxkamadda ayaa ayay ku jirtaa arrintaasi maxkamadayna ku jiraysaa maxkamaddaana insha allah sheegi doonta sida loo kala baxaayo sida uu guddoomiyuhu sheegay haddii xal la helayo xal mar walba waa loo baahanya dadaan xal diyaar u ahayni maaha dal soconaya amba amba amba amba amba maaragtay heshiis doonaya laakiin arrinta maxkamadda iyo arrimaha inaga dhexeeya dalalka aan dariska nahay oo aada u fara badan waa waa waa laba wado oo kala gooniya haddii la wada fadhiisto la yidhaha aan heshi aan wada hadallana waa aan heshiino taa iyadu waxa weeye ase dowlad iyo ase baarlamanba siduu guddoomiyuhuna u sheegayay xildhibaanada kalena u sheegeen waan soo waan soo dhawaynaynaa